magaalada baraawi ee caasimadda koonfur galbeed ee leka dahafuri kulandood wadaagay oo ka saabsanayay xoojiyowga isdhexgalka iyo daahfurnaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka waliba gubruhu ku hayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan ku tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin kale iyo bulshada qeybo shasheel duwana kulanka dood wadaagay oo ka saabsanayay xoojiyowga isdhexgalkayana bulshada su-aalo ka weydiiyeen maamulka degmada baraawe guddoomiyaha iyo ku-xigeenshay gudoomiyaha waxaan weydiinaa dhallinyarada shaqo la-aanta ah oo magaalada derbiyaal ku fadhiyaan maxaa ugu qorshaysan shaqo awuurkoodii guddoomiyaha iyo asxaabtiisa waa isku kaynin ma kala saabsaarayo su-aasha dhammaantood waya qorsaysaa annagu haddaan nahay waxbarashada degmada baraawe dhib iyo dheer intaba waa soo shaqaynay waddanka marxaladda uu ku jiray dadka maanta in la xuso loo baahnaa ayaan la xuseynin waxaan ku soo shaqeeyey shan iyo toban doolar bil inaan qaato maxay ku dhacday in bulshada degmada baraawe nalaga sooco kaararkii yimaada raashinkii la bixiya madaxda halkan fadhida ay naga saaraan bulshada baraawe maxay ku dhacday
halsina mudeerowda xafiiska halkaasaysina wala digreetee oo magacaabisa hasaarta sodonku badanyey xalxabka shaqee soo male way weliba ognaaha ina qiimi jaab xafiiska garoogan beeslay weliba digreetada beesada xataa ku qaaligan xilkii aad magaca koona qof qiimi shaqeeyo adan ama usbuuc ka bacda waa ku qaada ama magacaasa digreeto oo magacaabisa oo sadamaanka baadka ku qaado qof kale yibo usbuuc ka bacda lagu qaado badana magaalada yaala suuxyaada may ka dhiidi digreetada dowladda may saas weeli gudoomiye ismaaciil inaan su-aal weydiiyo wuxuu sheegay amniga inuu dib u soo hagaagay sax waa runtiis markii la sameeyey ciidamada isku dhafka inuu soo hagaagay laakiin saddexdaa maalmood ugu dambeysay wax roonda ah lama samay dhibaatadiina way soo noqotay maxaa kalifay in roondadii iyo shaqadii la qabanayay ciidamada inay joojiyaan maxaa kalifay maamulka degmada baraawe guddoomiyaha iyo ku-xigeenshiyana su-aalo iyo weydiiyeen bulshada ku qeybgali kulanka si wada jireen ku jawaabi gudoomiyaha calinka khilaafa abdi maxamed cabdiqaadir su-aasha oo yidhi amniga maalmahan haystay iyo ciidamada isku dhafka ahaa ee haysay waxooda hambangada u waday maxaa labadii hambari ama saddexda hambari halkaad geliye waxaan leenahay guddoomiyahu sidii quruxda badnaa ah oo eegay u shaqaynayeen oo u wada shaqaynayaan kolley waxaa fila mashquulkiisa soo dhaweyntiina ku mashquulshay taas taasa u jeclaa midii kaleeto magaalada waxaa yimaadaa raashiin iyo kaarar annaga tan oo macalinimo ahaan ma helno wax kaar ah ama wax raashiin ah horta kaarka ama raashiinka waxaa bixiyo hay-ado hay-adda markaa kaarkaa bixinayso ayada gacanteeda ku baxsataa guurjoogna ayadaa ka ah annaga awoodna uma lihini mana qaadno laakiin hay-adda ayada awood awood oo runtii buuxda ku leedahay ayadaa gacanteeda ku bixidaa dhallinyarada degmada runtii qaarna haddaan ka jawaabo qaarna waxay u shaqeeyaan wasaarado qaarna waxay u shaqeeyaan hay-ado qaarna waxay u shaqeeyaan waxbarashada dhanka oo macallimiinta oo mushaar qaataan kuwa hay-adaha u shaqeeyaan mushaaray qaataan kuwa dhallinyaro aan magaalada joogaanna oo boqolkii siddeetan ilaa waana boqolkii ee magaalada joogaan waa jiraan dhallinyaradaas runtii qayb ka mid ah fursad oo mana bishaan lasoo dhaafay oo fursad loo siiyey toban dhallinyaro oo qayb ka mid ah hay-adda ayuub ay qaadatay a jirto ilaa iyo saddex iyo toban dhallinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur shaqo abuurkaas oo ah in oo mana ganacsato yaryar in loo sameeyo ganacsigaas waxaa ku kooban tahay in dhallinyarada fursad loo siiyo dhallinyaradaas marka waxaa loo siiyey dhalinyaro walbo ilaa ay saddex iyo afar iskugu jiraan min laba kun oo doolar lacagtooda shalay ayaa la bixiyey
kulankan dood wadaagay ooya wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ka daafurtay magaalada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed yana korin qaaday wada shaqaynta maamulkiiyo bulshada